magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta laga daafuray aqoon isweydaarsi iyo wadatashi ku saabsan istaraatiijiyada qorshaha ee howlwadeedka beeraha kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland mas-uuliyiin ka socda wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo iskaashitooyinka beeraleyda jubbaland waxa uuna inta u socday looga hadli doonaa arrimo muhiim u ah beeraleyda soomaaliyeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ugaas cali sokor oo daafuray ee kulanka ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda uu kulanka u leeyahay beeraleyda soomaaliyeed waxaan rabnaa waxaan saaka idin dhiibno waa xujo xujadaas waxaa waaye berri subaxdii haddaan waayno waxaan sar maanta qorannay waa idin kugula xisaabtamaynaa waxaan leenahay iskaashitooyinkayna waxay qorteen a b c d dadkayna ee ka shaqeeya arrimaha beeraha waxay qorteen a b c d dowladdu waxay ku biirisay intaas intina iyagoo qoraalaan haysanaa annagana waa haysanaa idinkana waa idiin dhibni wixii ra'yi ahood idinka aruuriseen oo dee bulshada aad ka aruuriseenna waa haddana waan wada wadaagnay oo waan haynaa idinkana waad haysaan waxaan rabnaa berito in ay imaanin caliya geel qaadiy jaamaca inta ka baxayo halkaas waa laga waayo halkaas ay halkaas noqotay aysi imaanin waxaan isku ogeen oon maanta wada qoranay berito aan annagu markaan qorayn istraatiiji balaanka ee dowladda wasaaradda beeraha ay jubbaland ahaan u qorayni waxaan ka fiirinaynay baahida dadkeenna dadkana waa wada dadkeenni hadday aadaan ugu faraxsanahay inay istraatiiji oo heer qaran ah la samaynayo oo la leeyahay maanta maadaama waddankeena uu ahaa muddo dheer muxuu ahaay si uu iskaga dayacnaa in la leeyahay maanta reer jubbaland maxay qabaan baahidooda waa intee waatan annaga baahidayna oo reer koonfur galbeed la leeyahay oo reer hirshabeel la leeyahay oo saaka hal meel inta iskugu imaato la leeyahay isheeg heer qaranaan u samaynaynaa aadaan ugu faraxsanahay oo horumar weyn oo la gaarina waaye halkaasna waan kasii wadaynaa aad iyo aadaadna u mahadsantihiin iskaashan iyo waxaa socon doona iyo tiimamka technicalka ayaan hawsha n ku wareejin doonaa ayagaana muxuu ahaay isheeg aad iyo aad muxuu ahay inaad ad aada u wada doodaan waxyaabihii hadda ka bedel u baahan iyo waxyaabihii hadda kordhin u baahan ayaan rabnaa si ay berito ay u imaanin in hadde annagana aan aan aan ay noqonin wixii annaga aan qoranay ayse beri meesha ay ugu bixin aada aa umahadsantihiin shirkan